wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ku qabatay kulanka wasaaradaha iyo bulshada galmudug kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug axmed cismaan aadan qooje ayaa ugu horeyn ka warbixiyey kulanka mashaariicda marka hay-ad kasta ama wasaarad kasta ee shaqada la rabo inay ka qabato meeshaas si ay xog uga hayso horta ayuu barnaamijkan ku saabsan yahay haddii wasaaraddu caafimaadku rabto degmo inay shaqo ka qabato ama midda waxbarashadu waa in ay haysaa xogta horta ka horeysa ee meeshaas ka jirta ee baahida in ay tahay waxa ay markaas wadaa inay tahay baahida ka jirta dhabta ah waa sax in la dhiso maalin walba dhismayaal aan wax ay kusoo kordhiyaan jirin deegaanada lana agmar siiyo mashruuc ay u baahnaayeen dadkaasi looga baahnaa meeshaas loogana faa'iidey kara qarashkaas meeshaas la geliyay in dhinac kale loogu wareejiyo marka waxaa la dhihi karaa waa barnaamijkii looga bixi lahaa maaragtay marin habaabinta iyo maaragtay xog la-aanta ka jirta meesha meelaha laga shaqaynayo hay-ad kasta ama wasaarad kasta ama wasiir kasta ee tegaya deegaanka uu socdana wuu og yahay baahida ka jirta ee uu u socdaa waxay tahay iyo baahida aan ka jirin inuu ka warqabo marka hore uu xogna ka hayo waxaana
dhanka kale wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga dowladda galmudug ayaa si wada jira u sheegay in loo baahan yahay in bulshadu si wada jira uga qayb qaataan horumarinta arrimaha bulshada xukuumaddu waxay ka kooban tahay hay-ado institutionay ka kooban tahay institution kastaana wuxuu u igman yahay waajibaad gaar ah dhammaan instituushanada galmudug ama xarumaha ama wasaaradaha galmudug ay yihiin dhammaan shaqo wadaag haddana in la helo tiim farsamo yaqaano ah oo technical ah oo isu ururiya baahiyaha dadka runtii una fududeeya
horumarka iyo iyo tababarka loo sameynayo dadweynaha oo qeyb ka noqonaysa dowlad dhiska iyo daadejinta decentralizationka iyo dowladnimada oo la rabay inay gaarto annaga galmudugga sanadkan wuxuu noo yahay sanad saaxa iyo siyaasad cusub oo aan rabnay inaan dowladnimadu aysan ku ekaanin xafiisaadka iyo madaxtooyooyinka toone ah ay gaarto gobol degme iyo tuulo dalka idinka ayaa iska leh dadweynaha loo adeegaya annagu waxaan nahay qaadimiin idinkuna waxaa tihiin dadkii loo adeegayo waxyaabaha tababaradaan kalo loo sameeyana waxay tahay in dadka fikradda iyo araada ku jirta laga soo saaro la ogaado baahiyaha ay qabaan kulankan ayaa socon doona muddo laba maalin ah waxaana diradda lagu saari doonaa sidii wax badan looga qaba lahaa arrimaha horumarinta bulshada sida mashaariicda iyo akaabayaasha dhaqaalaha dowlad goboleedka galmudug